cinda tafsiirihi xarafka marka la fasiri rabo ayaa laga cabiri kalibtidaa'i sida ibtida oo kale weeye fii macnaa min min macnaheeda xaal uu ku dheehan yahay oo min macnaheeda fasir haddii lagu yidhaahdo waxaad leedahay macnaaha alibtidaa'u ibtidoo dhanna min macnaheeda ma aha hadduu ibtida min macnaheeda ahaan lahaa xaraf ma aya noqoteene ismi bay noqon lahayd ee isminimada waxaa u diiday macnaha ay gudani haysaa wuxuusan ahayn ibtida oo dhan ah ee waxay gudani ibtida khaas ahaaneed oo jus ahoo ibtidaha guud ahaaneed qayb ka mid ah isaaba soo wadaay ha u qaadanin hana u fahmin min macaanideeda waxaa ka mid ah ibtida mar kasta oo ibtida ay ku tustaan waa majaaz isticaara sidaa uma wado musanifka ee wuxuu u jeedaa xarafka macnihiisuu rabaa inuu ku baro marka hore isticaarada marka ay gelayna mar dambuu ku keeni rabaa ee hadda wuxuu doonayaa oo keliya inuu ku fahansiiyo xarafka macnaha guud ee laga cabirayo marka xarafka macnihii la sheegayo iyo macnihiisa xaqiiqada ahoo dhabta ayuu doonayaa inuu ku kala sheego macnahan guud iyo macnahan xaqiiqadana isticaaro markaa kuma socdaan ee xaqiiqay ku socdaan marka ay isticaaro marayaanna isagaa ku keenaya ee ha u qaadanin mar kasta oo minta ibtida loo isticmaala isticaara ku jirta in loo wado kal ibtidaa'i weeyaan fii macnaa min fa innahu ibtidaha mutacallaqu macnaa min min macnaheeda meesha uu gelayo weeye walintihaai intihaa weeye fii macnaa ilaa ilaa macnaheeda xaal uu ku dheehan yahay oo ilaada macaanideeda waxaa ka mida intihaa intihoo dhanna ma ahe waa jus gaar ahaanayd fa innahu intihaaha mutacallaqu macnaaha ilaada macnaheeda meesha uu gelayo wey wadarfiyati darafnimo weeye fii macnaa fii macnaheeda xaal uu ku dheehan yahay walisticlaa'i isticlo weeyaan fii macnaa calaa calaa macnaheeda xaal uu ku dheehan yahay falaysata ma ayan ahaanin haadihi lmacaanii macaanidan alkulliyatu ee dhammaystiran waa ibtidaha iyo darfiyaha iyo isticlaha iyo waxa uu sheegsheegayo macaaniyalxuruufi xuruufta macaanideedii ma aha oo minta macnaheedii ibtida ma aha fiida macnaheeda darfiya ma aha mudlaqa idil xarfu xarafka laa yu'addii maba guto ilaa macnan jus'iyan macno yar oo jus'i ah waxaan ahayn maba guto xarafka wa ilaa haddayan arrintu sidaa ahayn oo xarafka hadduu macno jus'iya waxaan ahayn hadduu gudan lahaa oo macno kulliya haddii uu gudan lahaa lamaa kaana maba uusan ahaadeen xarfan xaraf maba uusan ahaadeen bal isman ismi buu noqon lahaa liannahu shanigaa wuxuu yahay xiinaidin liannahu xarafkadhe xiinaidin wakhtiga yakuunu wuxuu ahaan lahaa mustaqilan mid la keliyoobo bilmafhuumiyati macnaha fahansiintiisuu la keliyoobi lahaa idil ismiyatu isminimada iyo walxarfiyatu xarafnimada innamaa hiya isminimada iyo xarafnimadaasi biictibaarilmacnaa macnaha fiiradiisa un weeye fa in kaana almacnaa macnaha haddii uu yahay mustaqilan mid goonni isu taagayo fa daalluhu macnaha kan ku tusinayaa al ismu ismi weeye wain lam yakun hadduusan macnaha ahayn mustaqilan mid goonni isu taagi kara bal utiya waa loola yimid bihi macnaha waxaa loola yimid limujaradi rabti laba arrimood uu isku xiro oo keliya ayaa macnaha loo keenay fadaallu kan tusiyey calayhi macnaha tusiyey xarfun xaraf weeye ee macnaha guud ahaaneed ma gudanayo bal haadihi lkelimaatu kelimooyinkan xuruufta ah mutacalliqaatun bal haadihi lkuliyaatu bal haadihi lkulliyaatu macaanidan dhammaystiran mutacalliqaatun meele ay gelayaan weeyaan limacaaniyaha macaanideeda ay mutacalliq u tahay macaanida xuruufta meelaha ay gelayaan weeye likowni macaaniiha siday mutacalliq ugu tahay waxa weeyaan likowni macaaniiha xuruufta macaanideeda ayaa waxay tahay jus'iyaatin qayb ayaa waxay ka tahay lahaa macaanida macaanidaasi ayay qayb ka tahay waljus'iyu jus'igana lahu jus'iga ayuu u sugnaadee tacalluqun ku xidhnaansho bilkulliyi lagu xidhnaado sida ugu xidhan yahay waxa weeyaan lindiraajihi jus'igaa wuxuu gudagelayaa ee indiraajiljusiyi jus'igaa wuxuu gelayaa taxtahu kulliga hoostiisuu gelaya ey taxta alkulliyi kulliga hoostii ayuu geli miaaluisticlaa miaalu isticaarati fi lcarf isticaaro xaraf gashay miaalkeeda مثال الاستعارة استعارة مثال كذا في الحرف حرف حال يكون حسوان تهي استعارة لفظ في في لفظ كذا عريقة شذ ويان لمعنى على على معنى هذا لو عريقاته في قوله تعالى إلى هذا الكلام لو عريقاته ولا أصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل في ذا أي عليها وفي ذا بمعنى على يلو تشيدا واستعارة ما شيء كجرتين شبه الاستعلاء الكلي استعله كلها يا وحل وشبهه بالظرفية الكلية ظرفية كلية هذا يا الوشبهه بجامع التمكن مكسغا ayaa ka dhaxeeya oo sheyga sheyga marka uu ku dhex jira uu makansaday marka uu dulsaaran yahayna uu makansaday wastu'ira wala ariqatay lafdhu dharfiyati dharfiyadi kulliyada ahayd buu u jeedaa wastu'ira lafdhu dharfiyati kulliyah dharfiyadii kulliyada ahayd ayaa la soo cariiqaatay lafdigeeda lil isticlaa'i kulli isticlihi kulliga ahaa ayaa loo soo cariiqaatay ee yuqaddaru wa la qadari dalika in sida loo soo cariiqaata la qadari marka sida loo soo cariiqaatay fasara waxa guureeyay at-tashbiihu tashbiihi wuu guureeyay min al-kulliyaati maalihi caam ahaaneed iyo mutlaqi kulliyaadki ayuu ka guureeyay ila al-juz'iyaati juz'iyaati qaybihii yaryaraa ayuu u guuray allatii jus-iyaadkii hiya iyaduba macaani lxuruufi xuruufta macaanideeda ahayd oo fiida iyo calaada macnahoodii khaas ahaaneed ayuu yimid tashbiihi fastuciira waa la caariye qaatay lafdu fii fii lafdigeeda ayaa la caariye qaatay fiidii almawduucati loo dejiyey likulli jus-iyin qayb kasta gaar ahaantii loogu dejiyey oo min jus-iyaati darfiyati darfiyada jus-iyaadkeeda qayb walba fiidii gaar ahaaneed loogu dejiyey ayaa la soo caariye qaatay limacnaa calaa calaa macnaheeda ayaana loo soo caariye qaatay wahuwa alisticlaa'u alkhaasu weeyaane isticlaha khaas ahaaneed oo isticlaha khaas ahaaneed maxaad u jeeda ey almutlaqu kan lagu sheegayo lagu itlaaqayo weeye bitasliibi salbinta iyo waljuduuci waa majruurka meeshii uu ku tacalluqayey iyo fiida wixii ay jaraysay labadaa marka loo eego macnaha laga fahmayo wey ilaa juduucna fiida meeshii ay jaraysa wey tasliibka uu sheegayana waa meeshii uu ku tacalluqayay jaara majruurka bitasliibi lagu sheegay iyo waljuduuci fii hada almithaali mithaalkan dhexdii waama almajaazu murakabu majaazkii murakabka ahaa fahuwa almurakabu fahuwa lafdu lmurakab wuxuu ka soo baxay majaazkii oo laba qayb majaazkii luqawiga ahaa ayaa musanif wuxuu u qaybiyey laba qayb mufrad iyo murakab mufradkii ayuu ka soo baxay wuxuuna u qaybiyey mufradka majaazun mursalun iyo majaazu isticaaratin majaazu isticaaratin ayuu soo qaybiyey dhowrji saddex jeer ayuu soo qaybiyey mar wuxuu u qaybiyey isticaarada makniya iyo musalaxa mar labaadna wuxuu u qaybiyey isticaarada murashaxa iyo mujarada iyo mutlaqa mar saddexaadna qaybtii u dambaysay ahaydoo wuxuu u qaybiyey tabaaciye iyo asliya halkanna qaybtii labaad ee majaazka luqawiga ayuu ka bilaabayaa qaybtaa labaadna waxa weeyaan majaaz luqawi oo murakab ah murakabna waxaa la yidhaahdaa jumlo dhan oo macnihii loo dejiyey macno aan ahayn loo isticmaalayo calaaqe iyo qariinana ay meesha yaallaan wa ama almajaazu lmurakabu fa huwa allafdu lafdi weeye almurakabu ee liistarkiibi خرج المفرد مركب مركان نراهلو مفرد كي ايا بحي المستعمل لا استعمالي خرج وحا بحي المهمل مهمل كي المركب مركب كها مركب كي مهمل كها يا ان لا استعمالي نين ايا بحي في غير ما معنى غير كي لو لو استعمالي اي المعنى الاصلي معنى اصلي غير كي ايا لو استعمالي الذي معنيه أسلق هاي وضيع مركب كاللودجي المركب اللودجي له معناها حقيقة اللودجي ومركب معنيه لودجي معناها أنه لو استعماله خرجت الحقيقة حقيقة أي بحضي المركبة أي مركبة ظاهر بعلاقة بسبب علاقة علاقة سبب تيدنا والله استعماله خرج وحا بحي الغلط وقفكي أي بحي oo calaaqada haddii aan la mulaaxadayni ama calaaqaba iyan olin qalad buu noqonaya naxwu khud hada alkitaaba kitaabkan qaad baa tiri cinda iraadati actinii hada thawba actinii hada thawba inaad tidhaahdaa doonayse carabkaa wuxuu ku dhacay khud hada alkitaaba غلط بو نقنيا يي ما نقنيو مجاز مركبه وايو علاقه wax la yiraahdaan jirin maca qariinatin qariina maceedana la isticmaalay qariinada oo maanicatin horjoogsani min iraadatihi muraakabkan macnihii loo dejiyey in loola jeedo ee iraadati lmawduuci lahu kii loo dejiyey in loola jeedo kharajat waxaa baxay alkinaayatu kinaayadii ayaa baxday kinaayadii almurakabatu murakabka ahayd kinaayada murakabka waxay ku bixi waa in qariino maanica ay meesha waa inay taallo kinaayada murakab iyo mufrad midkay doontaaba ha noqotee qariinay leedahay laakiin qariinadeeda maanica maaha oo macnihii xaqiiqada ahaa in loola jeeday ma diidayso keliya qariinadan waxay tusini shayga la sheegee lagu hadlay malsuum weeyaanee laasim in loo jeedo laasimkan marka loo jeedo malsuumka in loo jeedana way dhici karta inaan loo jeedinna way dhici karta sagaaba keeni doonaaye kharajat ilkinaayatu lmurakaba ka qowli saa'ili ninkii wax weydiisanaya wax su'aalanaya hadalkii weeye innii muxtaajun uu yidhi innii aniga muxtaajun waa gaajaysnahay innii muxtaajun hadalkani waxaa loo dejiyey oo macnihiisii loo dejiyey uu yahay alikhbaar bianna haada shakhsa muxtaaj in laga warramo ruuxani inuu muxtaaj yahay bas intaa ayaa loo dejiyey macno kale looma dejinin waayahay hadalkii loo dejiyey ruuxani inuu muxtaaj yahay oo keliya inuu ka warramo waa murakab macnaha loo dejiyey ayuu ninkani isticmaalayoo innii muxtaajun buu yidhi wuxuuna ula jeedaa innii muxtaajun waxa ka laasimayo oo ah wax weyddiisasho war waa baahnahay nimanyaho waa baahnahay wax isiiya ayuu u jeedaa wax isiiya innii muxtaajun kinaayo weeyaano wuxuu kinaayo ka yahay ama sarbeeb ka yahay wax isii waxaana qariinaha ruuxan xaaladiisa iyo sida ka muuqato oo intuu albaabka agtii istaagu leeyaha war waa gaajaysnahay hee wax isiiya inuu u jeedo waa la garanay markiiba qariinadan tusini ruuxani wax isiiya inuu u jeedo maanica kuma ahoo ma diidayso lafdigan macnihii loo dejiyey murakabkani inuu u wato oo wax isiiya ayuu u jeedaaye wax isiiyadaa maceeda inuu u jeedo waa gaajaysnahay ikhbaarka warramid uu ka warramayo inuu gaajaysan yahay maca daalika haddana uu leeyahay wax isiiya qariinadani way suroobi kartaa in labadaba loo wada jeedo majaaz hadduu ahaan lahaa qariinada ma ayaan ogolaateen macnihii hore loo dejiyey in loo wado kharajat ilkinaayatu lmurakabatu ka qowli saa'ili innii muxtaajun fa innahu lafdigani innii muxtaajunta lafdun lafdi weeye lafdiga oo murakabun murakaba kinaayatun kinaayana kaa canialabi weydiisasho ayuu kinaayo ka yahay walam yudac looma dejinin lahu weydiisasho iyo alab looma dejinin xaqiiqatan xaqiiq ahaan loguma dejinin walaysa mana aha majaazan majaaz ma aha id ilqariinatu qariinada wahiya qariinada xaalu saa'ili ka wax weydiisanaya xaaladiisa weeyaane laa tamnacu diidi mayso min iraadati almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqada ahaaye inuu ka warramo ruuxa inuu gaajaysan yahay inuu u jeedo maca alabi haddana uu wax weydiisanayo fain kaanat haddii ay tahay calaaqatuhu majaazka murakabka ee calaaqadiisa almushaabahata mushaabaha haddii ay tahay bayna darafayni labada daraf isyabahay labada daraf ayaa isyabahay haddii ay calaaqadu sidaa tahay sumiya waxaa lagu magacaabayaa isticaaratan isticaara lagu magacaabay tamhiiliyatan ee tashbiih loo nisbeeyey isticaara tamhiiliya la yidhaahdaa sababu tasmiyuhu doonayaa inuu sheego liannahu tarkiibkani ustuciina waa la cariiqaatay liannahu shanigaa wuxuu yahay ustuciina waa la cariiqaatay allafdu lafdigii addaallu tusinayey cala lmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigii tusinayey ayaa lilmushabahi mushabaha loo cariiqaatay tamhiiliyatun isticaarada oo tamsumiya isticaaratan tamhiiliyatan tashbiih loo nisbeeyey nisbatun litamhiil tamhiiliyatan waa nisbe tamhiil wax loo nisbaynayo wa huwa tashbiihu tamhiilka laguu sheegayana waa tashbiih mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay walmuraadu ujeeddada hunaa halkan tamhiil halkan waxaa looga jeedaa maa shay kaana uu ahaaday wajhu shabahi shabaha wejki oo fiihi dhexdii ku sugan ay noqotay hay-atan muntasacatan min ciddati umuurin wuxuu soo wadaa murakabka isticaarada ku socotaa calaaqada ayaa waxay noqotay mushaabaho waxaa lagu magacaabaa isticaara tamhiiliya tamhiil lafdiga aslu macnihiisa waxa weeyaan tashbiih laakiin waxay tamhiil u yaqaanaan isticaarada murakab tarkiibka ku socota kow isticaarada tarkiibka ku socotana waxaa la yaqaanaa mushabbaha iyo mushabbahu bihiga iyo wajhu shabaha saddexdaba waa hay-a la soo saarayo mushabbaha wuxuu noqonayaa waxyaabo fara badan hay-a laga soo dhex saarayo mushabbahu bihigana wuxuu noqonayaa waxyaabo fara badan hay-a laga soo dhex saarayo wajhu shabahana wuxuu noqonayaa macno laga soo dhex saarayo waxyaabo badan oo isu yimid oo fiirso miisaalkii aan samarqadiyada ku soo marray ayaa ka mid ah miisaalada uu keeni doono musanif miisaallo kale lagu keeni doonaaye miisaalkii aan ku soo marray samarqadiyada wuxuu ahaa innii araaka tuqadimu rijlan wa tu'akhiru ukhraa waxa la isku shabbahayo waxa weeyaan nin mutaraddid ah ee qalbiga ka taradudayo qaabkiisaa la shabbihi ninka laftiisa ma aha mushabbah ee waxa mushabbah noqonaya waa qaabka hay-ada weeye ninka mutaradidka ee qalbiga wax ka celcelinayo oo ficligan ma samaysaan mise waad iska daysaa ku taradudayo qaabkiisaa mushabbah noqonaya waxa mushabbahu bihii noqonaya ninka lugta celcelinayo qaabkiisa ninka laftiisa ma aha mushabbahu bihi lugtana ma aha mushabbahu bihi ee waxa mushabbahu bihi noqonaya waa ninka lugta celcelinaya qaabkan ka muuqanayo oo wax celcelinta ah ayaa mushabbahu bihi ah kow wajhu shabahana wuxuu noqonayaa qaab lagala soo dhexbaxayo labadaa arrimood marka la isu eego oo muxuu yahay wax celcelin labadoodaba waxbay celcelinayaan wax celcelintaasi ayaa wajhu shabihii ah marka u fiirso mushabbahii waa qaab lala soo baxayo waxyaabo badan lagala soo dhexbaxayo mushabbahu bihigiina waa qaab lagala soo dhexbaxayo waxyaabo fara badan wajhu shabihiina waa qaab lagala soo baxayo waxyaabo badan marka mushabbihii iyo mushabbahu bihigii iyo wajhu shabihii dhammaan muntasac bay noqonayaan wax wax lagala soo baxayayno intaasuu soo wada tamhiiliyata nisbatu litamhiili wa huwa tashbiihu mudlaqa walmuraadu ujeeddada hunaa halkan tamhiil waxaa looga jeedaa maa wixii kaana uu ahaaday wajhu shabahi wajhu shabah oo fiihi dhexdii ku sugan ayaa waxay noqotay hay-atan qaab qaabka oo muntasacatan lagala soo baxayo min ciddati umuurin arrimo waxoogaa koox arrimo ah ciddadaa hal wax ka badan unbaa loo jeedaa min ciddati umuurin arrimo badan ayaa lagala soo baxay fa ina alisticaarata isticaarada almurakabata ee murakabada ah atamhiiliyata ee weliba tamhiiliyada ah yejibu waxaa waajiba an yakuuna inuu ahaado wajhu shabahi wajhu shabah oo fiiha dhexdeeda ku sugan hay-atan hay-ada oo muntasacatan lagala soo baxay min mutacadidin wax tiroobay lagala soo baxay inuu noqdaa waajiba wakadaa kaa horeba xaaluu la mid yahay yejibu waxaa waajiba an yakuuna inuu yahay darafaahaa isticaarada tamhiiliyada labadeeda daraf mushabbah iyo mushabbahu bihigii u jeedaa hay-atayni laba hay-a inay noqdaan ayaa waajiba muntasacatayni lagala soo baxayo min majmuuci ashyaa'a waxyaaba laisu keenay waxyaabaha oo tadaamanad isu dunmay oo watalaasaqad isku dhegay xataa saarat ilaa ay noqdeen shay-an waaxidan hal shay oo kale fa yushbahu waa la shabihi markaa fa yushabbahu waa la shabihi ixdaal hay-atayni labada hay-a midoodo ayaa waxaa lagu shabihi almuntasacatayni ee lagala soo baxay bilukhraa tan kalea lagu shabihi biiddicaa'i anna suurata almushabbah waxaa la sheeganay mushabbaha suuradii min jinsi suurati almushabbahi biha mushabbahu bihiga suuradiisii inuu ka mid yahay jinsigii fa yudlaqu waa la idlaaqi cala suurati suuradii waxaa lagu idlaaqi ayil hay-ati baan u jeedaaye hay-adii almushabbahati wax lagu shabbahaye waxaa lagu idlaaqi allafdu lafdigii addaallu tusiya cala suurati suuradii almushabbahi biha iida loo ekaanayay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa aydan noqodee bitamhiili calaa sabiili listicaaratina waa la yidhaahdaa isticaara tamhiiliyuu soo sheegay altamhiil calaa sabiili alisticaarati sidaana waa la yidhaha altamhiilu tashbiih oo calaa sabiili listicaarati isticaara wadadeeda ku socda wabitamhiil kelina waa la yidhaahdaa min hayri qaydin iyadoon waxba lagu qaydinoo calaa sabiili listicaara aan lagu qaydin min hayri qaydin iyadoon lagu qaydin biqowlina calaa sabiili listicaarati la yidhi aan lagu qaydin ka qowlika hadalkaa weeyaan isagaa si fiican u tawdiixini liman axad yataradadu ku taradudayo fii amrin arrin ku taradudayo ayaa wuxuu oo minal umuuri arrimaha ka mid ah hal yafcaluhu miyuu samaynaya bian yabduwa waa inuu u muuqdo lahu ninka wajhulficli wejku ku samayn lahaa ayaa u muuqani fayuqadimu wuu hormarini biqadamihi lugtiisii ayuu la hormari wa cadamuhu wejku ku samayn lahaa ayaa ka qarsoonaani fayaxjimu wuu ka joogayaa markaana wuxuu yidhi innii araaka tuqadimu rijlan wa tu'akhiru ukhraa innii aniga araaka niyaho waa ku arkaa tuqadimu xaal aad hormarini rijlan lug aad hormarini taaratan maraad hormarini wa tu'akhiru dibbaad u dhigi lugtii lafteeda taaratan mara ukhraa ee kale wuxuu doonayaa lafdiga macnihii inuu kuu tawdiixiyo innii araaka tuqadimu rijlan tuqadimu mafcuulkeeda rijlan wey wa tu'akhiru mafcuulkeediina wuu xadfan yahayoo tu'akhiruhaa buu ahaan lahaa ukhraadana waxay nacti ka tahay daraf meesha ka xadfan waa darafka musanifka uu kuu soo qadarayoo taaratan ah ukhraada ayuu wuxuu kugu tusinayaa darafnimo inay ku nasbisan tahay ee ayan mafcuul ahayn mafcuul bihi inayan ahayn ayuu kugu tusinayaa mafcuulka ficligana wuu xadfan yahay intaasuu rabaa inuu kuu sheego innii aniga araaka waa ku arkaa tuqadimu xaalaad hormarini rijlan lug taaratan maraad lug hor u dhigi wa tu'akhiru lugtii lafteedaa dib u dhigi taaratan marra ukhraa ee kale fa ukhraa lafdiga ukhraa nactun litaaratan taaratan ayay nacti u yahay taarada oo maxduufin la xadfay wa mafcuulu tu'akhiru tu'akhiru mafcuulkeediina maxduufun waa la xadfay ee wa tu'akhiruhaa bay ahayd walaysa ma aha nactan lirijlin rijli nacti uma aha rijliga oo maxduufin la xadfay rijliga oo mafcuulin yacni wuxuu u jeedaa innii araaka tuqadimu rijlan waa ficil iyo faacil iyo mafcuulkiisii wa tu'akhiru ukhraa ukhraadani daraf meesha ka xadfan ayuu nacti u yahay tu'akhiru mafcuulkeediina wuu xadfan yahay oo rijliga lugtuu u noqonayaa wuxuuna noqon lahaa wa tu'akhiruhaa lugtiibaa dib u dhigi ukhraa taaratan ukhraa ee ha u qaadanin ukhraada rijli meesha ka xadfan oo mafcuul u ah ficligan tu'akhiru inay nacti ka tahay oo macnihii marka wuxuu noqon lahaa ee innii araaka tuqadimu rijlan lugbaad hor u dhigi wa tu'akhiru waxaa dib u dhigi rijlan lug ukhraa ee kale oo labada lugoo aad kala taraajini buu macnihii noqon lahaa macnahana muxasil ma leh intaasu soo wada walaysa ma aha lafdiga ee ukhraada nactan lirijlin rijli nacti uma aha rijligii maxduufin la xadfay mafcuulin mafcuulna waa litu'akhir id laa muxasila macno keeni karaa lahu taqdiirta umaba sugna shubbiha waa la shabbahay xaalulmutaradidi u fiirso waxa la shabbahayo mushabbah noqonayo ninka mutaradidkaa qaabka ka muuqanayo wey iyo xaaladii xaalulmutaradidi ayaa la shabbahay ninkii taradudaya xaaladii fii ficli amrin arrin samayntii ku taradudayay oo milal umuuri arrimaha ka mid ah bixaali maan mushabbahu bihigiina wakaa isna waa qaab ama xaal bixaali maan ruux xaaladii ayaa lagu shabbahaya taradaduu taradudayo fi dahaabi tegitaan lixaajatin uu u tago ku taradudaya fa taaratan mara yabduu waxaa u muuqanaya lahu ninka wejhu dahaabi wejkii uu ku tegi lahaa fa yuqadimu rijlahu lugtiisuu hor u dhigi wa taaratan marana laa uma muuqanayo oo fa yu'akhiruhaa dibbuu u dhigi sidaa ayaa lagu shabbahay biddicaa'i anna alxaalata waxaa la sheeganaya wadaalika shabahaana xaasilun wuxuu ku dhici biddicaa'i anna alxaalata xaaladii ayaa waxaa la sheeganay ee alhayata hay-adii ayaa waxaa la sheeganay hay-adii almushabbahata la shabbahaya ayaa min jinsil xaalati hay-a ama xaalo jinsigeeda inuu ka mid yahay almushabbahi biha wax lagu shabbahaya uma istuciina waa la cariiqaatay allafdu daallu lafdigii tusinaya cala alhay-ati hay-adii almushabbahi biha wax lagu shabbahayay ee lafdigii tusinaya ayaa la soo cariiqaatay lilhay-ati almushabbah almushabbahati hay-adii mushabbahada ahayd ayaa loo soo cariiqaatay wa wajhu shabahi wejka shabahana wa huwa wejhu shabaha hay-at liqdaami taaratan walixjaami ukhraa ku dhiirashada iyo ka joogidda qaabka ka muuqanayo weeyaane wa huwa wejhu shabaha hay-atu liqdaami dhiirashada qaabkeeda weeye taaratan marre la dhiiranayo walixjaami ka joogidda qaabkeedii weeyaan ukhraa marre kale laga joogayo muntasacatun hay-ada waxaa lagala soo baxay min ciddati umuurin arrimo fara badan kamaa taraa adigu waa sidaa ad arki arrimo badan in lagala soo baxay adba waad arkiyo ninkan qalbiga ka taradudaya iyo ninkan lugta celcelinaya qaabkoodaa lagala soo baxay wabillahi towfiiq wsalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومتى فشى استعماله كذلك سمي مثلا ولذلك لا تغير الأمثال waxaan ku soo jirnay ee qaybtii u dambaysay ay ahayd majaaskii oo loo qaybiyey mufrad iyo murakab mufradkii waa ka soo baxnay majaaskii luqawiga ahaa mufradkii murakabkiisii ayaan ku soo jirnay wuxuuna ku soo tacriifiyey musanifka murakab dhan oo loo isticmaalay macnihii loo dejiyey macnahaan ahayn calaaqa iyo qariinana ay meesha yaallaan laasimna waxa ah uu yidhi musanifka wejhu shabaha marba hadduu murakab noqdo wejhu shabaha waa inuu noqdaa hay-atun muntasacatun min ciddati umuur sida mushabbaha iyo mushabbahu bihiga mid walba uu noqonayo hey-a waxyaabo badanoo isu yimid oo looga soo saarayo halkani wuxuu ku sheegayaa musanifka majaasga murakabka waa tarkiib dhan oo macnihii loo dejiya macnahaan ahayn loo isticmaalay calaaqa iyo qariinana ay meesha yaallaan majaasga murakabka macnihii loo dejiyey macnahaan ahayn ayaa loo isticmaalay calaaqiya qariinana meesha yaallaani hadduu sidaa faashi ku noqday ku faafo oo u noqdo waxay dadka kala qaataan dadku ay wada yaqaanaan ayay isticmaalaan istacaaranimadaana ay u isticmaalayaan haddii uu noqdo mahmaah buu noqonayaa maal ayuu noqonayaa maalna waa mahmaah sidaa macnaheeda waxa weeyaan mahmaha waxa la yidhaahdo min awaliha ilaa aakhiriha waa isticaara tamhiiliya dhammaanteed mahmahda oo dhan waa isticaara tamhiiliya oo waxaa la isku shabbahayaa arrinkan marka markaa aad u mahmaahi hayso ayaa mushabbaha noqoni waxaana mushabbahu bihi noqoni tarkiibkan aad isticmaali haysa macnihii loo dejiyey waagii hore in loo dejiyo loo isticmaalo loogu talagalay ee loo dejiyey ayaa mushabbahu bihi noqoni tarkiibkii ayaad soo caariye qaadani macnahan haddeer aad u isticmaali haysa ayaa loo soo caariye qaadani isticaara musaraxoo tamhiiliyu ku noqoni sidaa darteeda musanifka wuxuu yidhi maadaama isticaara matalka ama mahmahda isticaaro uu ku socdo isticaaro yahay isticaaro weliba tamhiili uu yahay ma bannaana lafdigan mustacaarka in la soo caariye qaatee in la bedelo maahmaah in la bedelaa ma bannaano oo maahmaah sidii ay ku soo aroortay ayaa weligeeda loo isticmaalayaaye sidaa in laga bedelo oo arrinka markaa taagan la waafajiyaa ma bannaano sidii waagii hore ay ku soo aroortay mawridkeedii baa la eegayaaye madaaribteeda lama eegayo hadda meesha ay garaaciyeen loo keenin lama eegaye wixii waagii hore ay ku soo aroortay maahmaahda ayaa loo daaynayaa mudakar iyo mu'anasnimo iyo jamac iyo ifraad iyo tadniya kaa ayaa loo eegayaa sida ay u jeedaan wamataa fashaa marka uu faafo ay kahura marka uu batee washaaca uu faafo baynannaasi dadka dhexdii marka uu ku faafo isticmaaluhu majaasga murakabka ee isticmaalkii ee almajaasu lmurakab kadaalika sidaa aan soo sheegnay marka uu u faafo ay calaa sabiili alisticaarati isticaaro waddadeeda marka uu u faafo sumiya waxaa lagu magacaabi maalan mahmah ayaa lagu magacaabi welidaa sidaa darteeda ay walikownilmaali mahmahda ahaanshaheeda darteeda tamhiilan isticaaro tamhiiliya uu yahay weliba fashaa faafay isticmaaluhu isticmaalkii uu faafay calaa sabiili listicaarati isticaaro waddadeedana uu u faafay walikowni lmaali maal ahaanshihii tamhiilan tashbiih uu yahay tashbiiha oo fashaa faafay isticmaaluhu isticmaalkii uu faafay calaa sabiili listicaarati isticaaro waddadeedana uu u faafay ahaanshaha uu yahay darteeda laa tugayaru la bedeli karaynin alamhaalu mahmahyada lama bedelo oo in la bedelaa ma baanaana wawlida almaksuusi ayan kaana lah wawlida almakhsuusa ayan kaana lah tacdil bidaa fahwa yudaahi lmaala ibnu maaliga markuu ka warramayey xabada icraabkeeda ayuu ka hadlayay wa milu nicma xabada alfaacilu daa wa in turid daman faqul laa xabada xabba ayaa ficil maadi ah daadana waa faacil wawlida almaksuusa ayan kaana laa tacdil bidaa maksuuska uun ku dabadhejiye daada weligaa ha bedelin fahwa yudaahi lmaala buuri maahmaah ayuu daaga shabbahaya sidaan maahmaahda loo bedeli karin ayaan daadaa loo bedelaynin marka maahmaahda lama bedelo laa tuqayaru lama bedelo ala mihaalu maahmaahyada lama bedelo lianna alisticaarata yejibu waxaa waajibi an yakuuna inuu ahaado lafdulmushabbahi bihi mushabbahu bihiga lafdigii inuu ahaado ayaa waajibi almustacmala ka la isticmaalayo isticaarada waxaa waajiba lafdiga mushabbahu bihiga inuu yahay waxa la isticmaalayo oo ra'aytu asadan filxamaami asad waa inuu yahay waxa la isticmaalayo amaa asadkii haddii aad beddeshay rajulan aatiro isticaaranimadii waa ka baxaya lianna alisticaarata yejibu waxaa waajibi an yakuuna inuu ahaado lafdulmushabbahi bihi almustacmala kan la isticmaalayo filmushabbahi mushabbaha loo isticmaalayo falow uu yiraa haddii la bedelo almathalu mahmahdii haddii la bedelo falow uu yiraa haddii la bedelo almathalu mahmahdii haddii la bedelo lamaa kaana ma ma noqonayo lafdalmushabbahi bihi mushabbahu bihiga lafdigii ma noqonayo bicaynihi laftiisi ma noqonayo falaa yakuunu marba lafdiga mushabbahu bihiga hadduusan noqonina falaa yakuunu noqoni maayo isticaaratan isticaara ma noqonayo falaa yakuunu marba isticaara hadduusan noqonina falaa yakuunu ma noqonayo maalan mahmah ma noqonayo walihaadaa sidaa darteedaan laa yultafatu la milicsanaynin fil amhaali mahmaahyada dhexdooda la milicsan maayo ilaa madaaribihaa meelaha ay garaaci markaa meesha loo keenay ma la milicsanayo tadkiiran min jihati mudakarnimo iyo wataniisan min jihati mu'anasnimo iyo ifraadan mufradnimo iyo watasniyatan tasniyanimo iyo wajamcan jamacnimo loo eegi maayo bal inamaa yundaru waa la eegayaa fii mawaaridihaa meelihii ay ku soo aroortaa la eegi wixii waagii hore ay ku soo aroortaa loo eegi kamaa yuqaalu sida loo dhahayo lirajuli ninkii asayfa dayacti labana bikasri taa ilkhitaab asayfa dayacti labana waa mahma mahmaahda waagii hore waxay ku timid islaan ayaa waxaa guursaday nin oday ah isla markaana xoola haysto marka way ku caasigarowday odaybuu ahaa weynacda ifur bay tiri wuu fure koo dhallinyaro oo waxba haysanin ayaa guursaday ee waxoogaa haddii la wada joogay jiilaalaa dhacay way gaajootay kii hore ee qaraabada ay ahaayeen xoolaha lahaa xoolaha lahaa ayay usoo cidhirsatay niyo bal caano iyo waxaasaan u baahnay asayfa dayacti labana buguyi waqtuu barwaaqadii ayaad caanaha dayacdi waayo adaa caanaha waagaa daadiyey marka waxaa loogu maahmaahaa nin wax u suuroobi karoo diiday mar dambena raadiyey mar ayay u suuroobi karinna raadiyey markay u suuroobi karta isagaa diiday oo ka leexday hadhow dambe oo ayaan u suuroobi karinee fursadii ay dhammaatay ayuu wixii raadinayaa asayfa dayacti waxaad u mahmaahi hadduu hal nin yahay iyo haddii hal naag ay tahay iyo hadday laba yihiin iyo hadday jamc yihiin waa bedeli may dayacti taada waad hoos dhigi islaana waagii hore lagula khidaabaya hal islaan maanta haddii ay islaan tahay iyo hadduu rag yahay isku sidaad yaad u isticmaali mana bedeli kartid oo asayfa dayacta ninkii dhihi kari maysid dayactu maa hadday laba yihiin dhihi maysid ma bedelayside waxaad leedahay asayfa waqtulbarwaaqadii ayaad dayacti islaan yahay lumisay allabana caanaha bikasri taa'il khidaabi khidaabka taadiisii oo la kasriyo liannahu khidaabkani fil asli waagiisii hore limra'atin islaan ayuu u sugnaa qaalahu sidaa waxaa yidhi almuxaqiqu taftaazani sacdudiini taftaazani baa sidaa sheegay wain kaanat haddii ay tahay calaaqatu majaazi almurakabi gayrahaa mushaabaha waxaan ahayn gayra almushaabahaat sumiya majaazan murakaban ayaa lagu magacaabay wuxuu soo sheegay majaazga murakabkaee laba qeyb ayuu u qaybsamayaa qaybtaana calaaqaday ka imaanaysa calaaqada haddii ay mushaabaha noqoto isticaaro tamhiiliyuu noqonaya calaaqadu haddii ayan mushaabaha ahayn buu halkan ka hadlayaa majaaz murakab ayaa la yidhaahdaa majaaz murakab mooye magac kale ma leeyahay qoomka magac kale uma ayan bixinin oo majaaz murakab unbay ku joojiyeen laakiin mutaakhiriintii dambe ayaa waxay yidhaahdeen majaazun murakabun mursalun mursal ugu daray wain kaanat haddii ay tahay calaaqatu majaazi almurakabi hayrahaa mushaabaha waxaan ahayn ay hayra almushaabahaati mushaabaha waxaan ahayn sumiya waxaa lagu magacaabay majaazan murakaban majaaz murakab ayaa lagu magacaabay walam yuujad lama helin lilqowmi qolada looma helin tasmiyatun magacaabidoo lahu majaazka murakabka ay magacaabaan bismin magac ay ku magacaabaan ismiga oo yaqusuhu khasisaya magac khasisaya oo majaaz murakab aan ahayn maayan qoomka u dejin wadaalika majaazka murakabkeena xaasilun wuxuu ku dhacayaa kamaa fi ljumali jumlooyinkii alkhabariyati khabariyada ahaa allatii jumlooyinkii uriida minha looga jeedo alinshaau insha jumla khabariyo weeyaan inshaana looga jeedaa sidaa cagsigeeda jumla inshaa'iyo weeyaan khabar ayaa looga jeeda jumla khabariya waxaa la yidhaahdaa maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi run iyo been daatadii waxa uu aqbalayo ayaa waxaa la yidhaahdaa jumla khabariya shayga been baad sheegtay ama run baad sheegtay ruuxa la dhihi karo kaa ayaa marka daatadiisa la eego kalaamka daatadii la eegay mutakalimka aan la eegin kaaya waxaa la yidhaahdaa khabari sida jaaa zaydun buu ninkugu yidhi zayd baa yimid jumla khabariyaa weeyaan khabariye inay tahayna waxaa lagu garanayaa zayd baa yimid ninka markuu yidhaahdo run baad sheegi waad dhihi karta waa runta been baad sheegina waad dhihi karta jumlada ayaa khabariye la yidhaahdaa inshaa'iyana waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi waxaan run iyo been daatadii u aqbalaynin sida idrib zaydan baa tidhi zayd garaac hee zayd garaac inaad yeesho imtitaal baa la yidhaahdaa iyo inaad diiddo oo cisyaana labadaaday kuu bannaan tahay ama been baad sheegi ama run baad sheegi ma dhihi kartid waayo ninka waxba kugu usa sheegin haddaba jumladii khabariyada ahayd ee sidqiga iyo kadibka aqbalaysay ayaa waxaa loo isticmaalay insha mar haddii insha loo isticmaalay jumlada macnihii loo dejiyey khabariga ahaa macno aan ahayn ayaa loo isticmaalaya oo inshaa mar haddii loo isticmaalay calaaqaduna ma aha mushaabaha oo lama laha jumlada inshaa'iyada iyo jumlada khabariyada isshabahay laguma wado mar haddii aan lagu wadin calaaqadu mushaabaha waxaan ahaynba haddii ay noqotay majaaz murakab baa la yidhahdaa weliba mursala intaasu soo wada wadaalika kamaa fi ljumali alkhabariyati waa sida jumlooyinka khabariga ah allatii uriida looga jeedo minhaa jumlada khabariyada alinshaau insha looga jeedo ka qowlihi shaacir hadalkii weeye abuu tamaam ilmucari ayaa iskale beydka hawaaya maca rakbi lyamaaniina muscidu jariibu wa juhmaani bimakkata muusaqu hawaaya aniga sidii aan jeclaa muscidun mid fogaade weeyaan maca rakbi lyamaaniina jameecadii reer yaman ayuu la fogaaday janiibun mid la taxaaboo la kaxeeye weeye wajuhmaani jasadkaygana muusaqun mid la xidha weeyaan bimakata maka lagu xidha ninkani makuu yimid waa la xidha safartii uu la socday reer yaman ahaana way tageenoo yaman ayay aadeen xabsi ayuuna ku jira beydkan ayuu tiriyey manduumuu tiriyey manduumadaa beydkan ayaa ka mid ahaa beydkani macnaha uu ka hadlayo waa khabari oo aslulwadcigii iyo dejintiisii waxaa loo dejiyey ruuxan xaaladiisa inuu ka warramo anigu markaan ku xidhnahay qoladii aan la socdayna way iga tageen hawadaydiina ayagay raacday sidaa inuu ka warramo ayaa loo dejiyey waagii hore wuxuuse u isticmaalayaa haddeer idhaaru taxasuri wataxasun inshaau taxasuri wataxasun inuu murugaysan yahay inuu daahiriyo oo keliyuu doonaya murug inay hayso qoomamaysan yahay ayuu tusinayaa inuu daahiriyo oo keliya ciduu u warramayuu doonayo inuu u sheego arrinkaa inuu jiro ma jiro ninna uma warrami hayo inuu xidhan yahay ee keliya wuxuu muujinayaa inuu murugaysan yahay wuxuuna insha ku samaynayaa murug iyo qoomamo inay hayso waayahay khabarka iyo inshaha calaaqada ka dhexaysa maxay tahay waa calaaqa diddiya did bay isku yihiin way iska soo horjeedaan khabarka iyo inshaha did bay isu yihiin oo laba arrimood oo kala bedelan weeye mar hadday did isu yihiin khabarka iyo inshaha didnimadaasi ayaa calaaqaha calaaqadaasina mushaabaha ma aha marba haddayan mushaabaha ahayn majaazka murakabka murakabnimu baaqi ku yahay bas ama murakab mursal ayuu noqonayaa oo kale hawaaya aniga sidii aan jeclaa muscidun ay mubcidun mid fogaada weeye macarakbi jamaacadii alyamaaniina reer yaman safartii reer yaman aha alyamaaniina yaman loo nisbay yamaniyun ayaa waxaa lagu sameeyaa alfaadda qaar ayaa lagu sameeyaa ma badna yaa u nisbe ismiga ay u dambaysay yamaniyun aha ayaa labadii isku shidnaa mid baa la xadfay yamani yamaniy buu noqday ya-dii xadfaneed yaa miimta lagu xijisiiye miimtiina way fadxisneed alifaa loo bedelay yamaaniyi buu noqday isaga manquus yuu isu bedelay mar hadduu manquus noqday yamaanin buu noqonay isbiga wuu nisbaysan yahay laakiin tabdiilaadaa lagu sameeyey yamaniyuyn labadiisii ya ayaa midii hore midii reebanayd mooye midii xarakaysnaydaa la soo qaaday miimkaa lagu xijisiiye alif ayaa loo bedelay tii kalena ismiga manquus ayuu ku noqday yamaaniyi sidaa ayuu kusoo baxay yamaanin sidaa ayuu kusoo baxay yadii ayuu yadii macaraq bilyamaan yadii lagu jerayey ayuu ka dambaysayey macaraq bilyamaaniin hawaaya aniga sidii aan jeclaa muscidun mid kor noqdee fogaade weeyaan maca rakbi jabe safartii ayuu la kor noqday safartii alyamaaniina reer yaman loo nisbeeyey janiibun mid la taxaabe weeyaanoo la kaxeeya hawadayda wa juhmaanii jasadkaygana muusaqun mid la xidha weeyaan bimakata makaa lagu xidha fa inna haada almurakaba murakabkani mowduucun waxaa loo dejiyey lilikhbaari warramitaan ayaa loo dejiyey walmuraadu ujeeddada haddeer looga jeedaa minhu tarkiibka looga jeedaa inshaau taxasuni wataxasuri murug iyo qoomamo bilowgeedaa loo jeedaa faqad istucmila waa la isticmaalay fii kayri maa shay keyrkii ayaa loo isticmaalay wadica tarkiibka loo dejiyey lahu maaga licalaaqati didiyati iska soo horjeed iyo didnimo calaaqadeeda ayaana loogu isticmaalay id ilikhbaaru waramida yudaadu wuxuu did u noqonayaa ayuu ka hortegayaa alinshaa inshaha ayuu ka hortegayaa ta'ammal sidaa u fiirso ta'ammal wuxuu leeyahay waxoogaa baa ku sii jira calaaqada xaqiiq ahaan didiyada maaha didiyada wax ka dhalanaya weeye sababnimo weeye oo ruuxan haddii uu murugaysan yahay oo muxuu ahaa murugtaasi inshaau taxasun uu sameeyo waxay did u tahay ikhbaar inshaau taxasunkaa uu samaynaya ayaa waxay sabab u noqonay ikhbaar sababnimadaas calaaqa waaxaas hoosta ka sheegaya wa ama tashbiihu fahuwa addalaalatu calaa mushaarakati amrin liamrin fii macnan calaa wajhi calaa wajhi laa calaa wajhi isticaarati halkaa wuxuu kaga soo baxay musanifka bayaanka saddexdii qayb ee uu ku hadlayay kii u horreeyey oo ahaa almajaaz labadiisii qayb almajaazu alcaqliyu walmajaazu luqawiyu ayuu soo dhammeeyey halkanna wuxuu ka bilaabayaa musanifka ee atashbiihu waa qaybkii labaad tashbiih waxaa la yidhaahdo iyo aqsaan uu leeyahay iyo waxyaabahaasuu doonayaa inuu halka ka bilaabo tashbiih ayuu tacriifiyey isbilowga hore tashbiih waxaa la yidhaahdaa in laistusiyo laba arrimood macno inuu ka dhaxeeyey hal macno wada wadaageen kow markaa la istusinaya laba arrimood hal macno inay wada wadaageen dariiqa la isku tusinayaa ariiqulisticaara maaha waa ariiqu tashbiih tacriifkaa waxaa ka soo dhow in la yidhaahdo laba arrimood hal macno inay wadaageen in la istusiyo laiskuna tusiyo aadaatu tashbiih oo kaaf iyo kaaf waxaa lamidkae laisku tusiyo ka aadaatu tashbiih laisku tusiyo marka la yidhahdo waxaa baxaya isticaarada ilaa isticaara aadaatu tashbiih laiskuma tusinayni isticaaradu tashbiih baa ku sugan tashbiiha ku sugnaadee tashbiiha caadiga waxay kaga beddelan tahay labada arrimood ee halka macno wada wadaagayo inay wada wadaageen aadaatu tashbiih laiskuma tusinhayo labada arrimood laftoodana ma wada joogaane mid baa xadfanaanaya wakaa waama tashbiihu tashbiih fa huwa tashbiih adalaalatu tusin weeye addalaalatudii ayaa yuu sii caddeeyey masdaru qowlika dalaltu dalaltu ficligaa masdar uu iska leeyahay weeyaan dalaala waana muhallathulfa dalaala dilaala dulaala saddexda buu ku yimaadaa dalaala dilaala dulaala masdaru qowlika dalaltu fulaanan hebel waxaan tusiye calaa kadaa waxa ayaan tusiye idaa hadaytahu marka aad ku hanuuniso ilayhi shaygii marka aad ku hanuuniso addalaalatu istusin weeye calaa mushaarakati amrin arrin wadaagiddii liamrin arrin kale inuu la wadaage fii macnan macno inuu la wadaage laa calaa wajhi listicaarati ay ariiqi listicaarati isticaaro wejkeedana uusan ula wadaagin isticaaradii altasriixiyati waalmakniyati faina alisticaarata isticaara wain kaana haba ahaado fiihaa dhexdeeda mid uu ku sugan yahay addalaalatu almadkuuratu istusintaa lasoo sheegaba dhexdeeda ha ku sugnaadee ilaa annahaa isticaarada laa tusamaa lagu magacaabi maayo tashbiihan tashbiih laguma magacaabo tashbiih oo istilaaxiyan istilaaxiya tashbiih istilaaxi laguma magacaabo isticaara tashbiih lama yidhaahdo xagga istilaaxa wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa fii tacriifihi tashbiiha tacriifintiisa waxaa kaloo loo yidhaahdaa aydan noqode annahu tashbiiha huwa addalaalatu tusin weeye calaa mushaarakati amrin amir la wadaagiddii liamrin amar kale uu la wadaago fii macnan macne bilkaafi kaafna uu kula wadaago iyo wanaxwihi kaaf wax la mida fayakhruju waxaa baxayaa biqowlihi bilkaafi wanaxwihi uu yidhi alisticaaratu ilaa isticaarada xaraf looma isticmaalo وكثيرا ما إن بدن أيا يطلق لو إطلاقا التشبيه تشبيه حلو إطلاقا على الكلام الدال تسيء على المشاركة المذكورة عليه تشبيه لفظ قني وحلو استعمال وحلو إطلاقا سيدا تشبيه واستعمال جملة مشبه مشبه به وكتر الاستعمال وحكى لو إطلاقا تشبيه سيدا مصنفك وشيغيو لفظ ee tusinayo amar amar kale inuu la wadaagay macna lafdiga laftiisa tashbiih in la yidhaahdana way sunuudaan oo jumladan mushabbaha iyo mushabbahu bihiga wadata lafteeda tashbiih waa la yidhaahdaa isticmaalkeedana waa la yidhaahdaa wa kaiiran maa mafcuulun mudlaq bay ku nasbisan tahay maadana zaa'ida weeyaanee tawkiid bay faa'iidayni yudlaqu ayay mafcuulun mudlaq u tahay yudlaqu waa la idlaaqi atashbiihu tashbiih cala alkalaami ayaa lagu idlaaqi كثيرا ما إطلاقا كثيرا أي فربضا على الكلام أيالو إطلاق كلام كي الدال تسي على المشاركة مشاركة المذكورة للسوشي كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة زيد ومشبه أسد مشبه به كافكا وجه الشبه شجاعة مشبه به وجه شبه وينشده زيد ومشبه أسدنا مشبه به كاف كأداة التشبيه ويان شجاعتنا وجه شبيه وي وأركانه أي, أي التشبيه تشبيه أركانتي أربعة أفر وي وهي أفرت طرفاه تشبيها لمديس طرف مشبه مشبه به أي المشبه والمشبه به ووجهه تشبيه وجهي وهو وجه على معنى معنى وهي المشترك لوذا وبين طرفين لوذا طرف لوذا جري ومعناها لوذا طرف لوذا جري وأداة وأداة تشبيه أداة كيسوي وهي الكاف وكأن ومثل يوما في معناها وكاف يكأن يمثل يوحلوه معنى هذا وتا تشبيه أفر ركن بوليه ركن أهره ومشبه ركن اللبادنا مشبه به ويه لبضاسي طرف التشبيه يلو يقنا كسد حالنا ووجه الشبه waa macnaha mushabah iyo mushabahu bihiga ay wadaagayaan iyo aadaatu tashbiih aadaatu tashbiiha waa wax kasta oo mumaasale iyo mushabaha tusiya waxaa ka mid ee kaaf iyo kaanna iyo mithlu iyo naxwu iyo waxyaabahaasi mudaahin iyo kulli waa aadaatu tashbiih aadaatu tashbiiha marka waxbay ku yar kala bedelan yihiin kaanna iyo inta kale ayay noqonayaan aadaatu tashbiiha kaanna iyo inta kale ayay u qaybsamayaan kaanna mushabbahay gashaa أداة التشبيه أنت سكلين مشبه به قوكلا كأن مشبه أي كشا أداة التشبيه أردن أنت كليس قوة ضدر كافك يا مثل يا نحو يا وحص أردن مشبه به أي قلان واحد لديه زيد كالأسد في الشجاعة زيد كالأسد أسد كمشبه به هذيك عن هذا استعمالنا زيد كمشبه آيات كأن هذا قليل واحد لديه كأن أسد كأن زيدا أسد في شجاعة أركا كأن هذا مشبه يقشا ألا تتشبيه أنت سكلين مشبه به قوكلا نحو زيد نك زيد لي لأهلاك البدر ضيحة يلمدها في الحسن حق وناقة يكلمدها يقرحه فزيد مشبه ويان والبدر مشبه به والكاف قاف كان أداة التشبيه تشبيه أداة كيلو استعمالوه أي كلمة كلمة وهي كلمة أو يؤدى الجودنية بها كلمة التشبيه تشبيه الجودنية والحسن حسن قال وجهه التشبيه وجهي سوي ماشى اللي سجى كان يوي ثم شرع مصنف كوث جود قال يتكلم ويروى هذرو على بعض ما شيء قارك يتعلق بهذه الأركان كتعلقه فقط وث دون يا أركان وحياها كتعلقه إنه كهذرو أركان وحا كتعلق يا مشابهة يا مشابه به طرف التشبيه بقى اللي يرهدا labadaa horta lama xadfi karayo laazim waa inay sheegan yihiin kow waa inay sheegan yihiin tan waxaan u wadnaa sida isticaaradiioo kale inta la xadfo wax kalaamka uu ka maarmaya ma noqonayaan yacnii inta la xadfo inay meesha ku qadarnaadaan waa wax dhici karo oo mushabahu bihigii oo keli ayaad sheegtay mushabbihiina wuu xadfan yahay isla markaa mushabbaha waa mubtada meesha ka xadfan oo mubtada ahaan icraab ahaan ayuu meesha uga xadfan yahay taasi dhib male ee waxaa la diidan yahay kalaamka icraab ahaan inuu oga maarmo icraab ahaan haddii uu oga maarmo isticaaruu noqonaya ee mushabbah iyo mushabbahu bihi labadaa juz waa inay joogaan waa laazim xadaf kuma suuroobo waxaase ku suuroobayaa labadooda mushabbah iyo mushabbahu bihiga caqliyeen iyo xisiyeen iyo inay iskhilaafaan afar wej waa meesha ka soo baxaya kow musanifkaa sheegi doona waxaa kaloo ka suuroobaa mufradeen iyo murakabeen iyo inay iskhilaafaan labadaa arrimood ayaa wuxuu ka suuroobayaa mushabbah iyo mushabbahu bihiga mushabbah iyo mushabbahu bihiga mufradeen bay noqo mufradeen bay noqon karaan murakabeenna waa noqon karayaan waxaa kale xisiyeen bay noqon karayaan caqliyeenna waa noqon karayaan wejhu shabaha iyo adaatu shabaha iyagu xadaf baa ka suuroobaa joogitaanna waa ka suuroobaa oo labadoodaba in la wada xadfaa suurowdaa in mid uun la xadfay midka kale uu joogana way suurowdaa waxaasuu rabaa inuu dabada ka maro uma sharaca musanifka wuxuu gudagelay yatakalamu inuu ka hadlo calaa bacdi maa shay qaarkii yatacallaqu bihadihi alarkaan ku tacalluqo faqaala wuxuu yidhi qad takuunu darafaahu xisiyeyni qad hiya hunaa litacqiiq taxqiiq bay tusiye taqliil ma tusinayso sidaa ayuu u jeedaa qad yakuunu wuxuu ahaanayaa xaqiiqa ahaan darafaahu tashbiiha labadiisii daraf mushabbah iyo mushabbahu bihiga weeyaane xisiyeyni laba xisi xawaasta shantaa lagu dareemayo isagaasoo wada ee yudrakaani lagu haleelayo biixdaal xawaasi xawaasta mid ka mid a xawaastii alkhamsi ee shanta ahayd xawaastii shanta ahayd wax lagu dareemayay noqonayaan xawaastii addaahirata ee muuqatay wahiya xawaasta shanta ee muuqataa albasaru aragga weeye wasamcu maqalka weeye washamu urinta weeye wadawqu dhadhaminta weeye walamsu taabashada weeye kuwa ayaa waxaa la yidhaahdaa alxawaasu alkhams xawaastaa shantaa kuwa lagu dareemayay noqonayaan mushabbah iyo mushabbahu bihiga kamaa muila sida la miiaaliye biqowlina lagu miiaaliye zaydun kalbadri fi lxusn oo zayd waa la arkayaa shay la arkayo weeye badrigana waa wax la arkayo oo labadiiba waxay noqonayaan xisiyeyn xaasatulbasar ayaana lagu haleeli fa inna zaydun lafdiga zaydunaa iyo walbadru lafdiga badruna xisiyaani laba xisi weeye fa inna zaydun zaydkii iyo albadridii mubtadaha iyo khabarka isu ahaa rafcadoodii ayaa lagu xikaayoonaya innada ismi ugu yihiin inna ismiga inay nasbisaa la yaqaanaa zaydun ismuhaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calaa aakhirihi manaac min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bixarakati alxikaayati siday ahay xaraka lagu sheegayo ayaa ka mancinaya fa inna zaydun walbadru xisiyaani laba xisi weeye liidraakihimaa haleelidooda darteeda ayay xisi u yihiin bixaasati lbasari basarka dareenkiisa lagu haleeli ow caqliyeyni ama laba caqli bay noqonayaan naxwu qowlinaa alcilmu kalxayaati fii kownihi maa jahatay idraaki alcilmu cilmiga kalxayaati nolol ayuu la mid yahaa tire cilmiga idraagka masaa-isha la haleelo ayaa cilmi loo yaqaanaa kaasuu ujeedaa haddee idraagaasi waa macnawi waa caqli kow xayaatadana waa caqli noloshana waa wax caqliga lagu garanayo wax la arkaya maaha ama la maqlaya maaha cilmigii waa caqli xayaatadiina waa caqli mushabbah iyo mushabbahu bihi labadaba caqliyiin bay noqdeen wejhu shabahana waa xagga idraak iyo haleelitaan oo jahatay idraakin weeyaan labadoodaba ow caqliyeyni naxwu qowlina alcilmu kalxayaat fii kownihi ma ahaanshahooda ayuu kula mid yahay jahatay idraakin haleel labadiisa jiha ay yihiin falmuraadu bilcilmi cilmi waxaa looga jeedaa almalakatu malakada ruuxa ku dhex jirta ayaa looga jeedaa walaa yakhfaa ma qarsoona annahaa malakada dariiqun wadda inay tahay lilidraaki haleelidda inay wadda u tahay ma qarsoona kalxayaati sida noloshaba ayay haleel wadda ugu tahay wa kullun mid la arko oo min alcilmi waalxayaati caqliyun weeye liidraakii maa haleelidooda ayay caqli u yihiin bilcaqli caqliga lagu haleelayo idilxisu xisiga laa yudriku xisiga ma haleelayo shay-an wax oo minhumaa labadooda ka mid ah liannahumaa labadooda laa yubsaraani lama arkayo walaa yusmacaani la maqli maayo walaa yudaaqaani la dhadhamin maayo walaa yushamaani la urin maayo walaa yurmasaani la taaban maayo fatacayana waxaa caynoobay idraakuhumaa haleelidooda bilcaqli lagu haleelo wa culima waxaa la ogaaday ana aljaamica baynahumaa waxaa isu keenayo jaamica wuxuu u jeedaa wajhushabah kownuhumaa ahaanshahooda weeyaan jahatay idraakin haleel labadiisa jaha ay yihiin oo mid walba jaha wax lagu haleeloo lagu garto wey aw mukhtalifayni laba iskhilaafsan ayay noqonayaan oo mushabbaha iyo mushabbahu bihiga mid ayaa xisi noqonaya midna caqli buu noqonaya aw mukhtalifayni bian yakuuna axaduhumaa midkooda waa inuu noqdo xisiyan mid xawaasta lagu dareemayo walaakharu ka kalena caqliyan uu noqdaa kalmaniyati waasabci waa sida geerida iyo bahalka fii qowlina almaniyatu kasabci aan niri fi likhtiyaal almaniyatu geerida ka sabuci bahal ayay la mid tahay fi likhtiyaali waxdiliday kala mid tahay maniyada waa caqli geerida ilaa caqli waa shay caqliga lagu garanayo sabucana waa xisiyo wax la arkayo weeye mushabbihii ayaa caqliga mushabbahu bihigiina waa xisi ee labadii daraf ayaa iskhilaafay fa ina almushabbaha wahuwa maniyatu weeyaane caqliyun weeye liannahu maniyada cadamulxayaati nolol la waayaa la yidhaahdaa walmushabbahu bihi mushabbahu bihigana xisiyun weeye wa ka tashbiihi nuuri nuur in la shabaha bilcilmi lagu shabaho fii cagsihi xaaluu ku dheehan yahay wa huwa min atashbiihi almaqluub ee haddeer wuxuu miisaaliyey mushabbihiyo xisiya mushabbihiyo caqli ah waa geerida mushabbahu bihigana wuu xisi yahay sidaa cagsigeeda waxaa noqonaya oo mushabbihiyo mushabbihiyo xisi ah mushabbahu bihigiina caqli waxaa noqonayaa nuur inaad cilmi ku shabbahdo oo aad tidhaahdo annuuru kalcilmi annuuru iftiinka kalcilmi cilmiguu la mid yahay nuurka waa xisi waa iftiinkaa la arkaya caadiga ah cilmigana waa caqli mushabbihii ayaa wuxuu noqday xisi mushabbahu bihigiina caqli tashbiiha wuxuu yidhi musanifka waa tashbiih maqluuba waa tashbiih la dabagediye sidee maqluub u yahay horta tashbiih maqluube waxaa la yidhaahdaa mushabbaha in mushabbahu bihi laga dhigo mushabbahu bihigana mushabbah laga dhigo ee la isdabamariyo kaa ayaa waxaa la yidhaahdaa tashbiih maqluuba kallaytu mitlulfaasiqi almascuubi oo kale allaytu libaaxa mitlulfaasiqi almascuub faasiq lala saaxiibuu la mid yahay ee libaaxiyaaba waxaa laga dhigayaa mushabbah faasiqa masxuubka ayaana mushabbahu bihi laga dhigaya sideedana hal ku dhig mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waxaa lagu kala saaraayoo lagu kala gartaa hadba kan wejhu shabaha uu ku badan yahay ee u asalka ah ma wejhu shabaha shayga asalka u ah ayaa mushabbahu bihi noqda haddii asal ay u wada yihiinna kan uu ku fara badan yahay ayaa mushabbahu bihi noqda waxaa kaloo mushabbahu bihi noqonaya oo mushabbahbihii loo isticmaali karaa labadooda midka durba la haleeli karo laftiisa mushabbahu bihi in laga dhigo waa suguudaa miisaalka lagu garanaya waxaa tidhi zaydun kalasadi fi shajaacati geesinimada ama dhiiranaantu zayd iyo libaaxa libaaxa u asal ah oo libaaxa dhammaantii inuu wada dhiiran yaha la yaqaana bini aadamkana qaar ayaa fulaya macnaha siday iyaga u wataan bulaqada weeye sidaa inay mutafaq ahaynaa laga yaabaa oo geesinimadu dadku ay asal u tahay laakiin iyagu sida ay u wataan geesinimada waxaa u asala libaaxa mar hadduu libaaxa uu asal yahay isagaa mushabbahu bihi noqonaya wixii kalena mushabbah bay noqonayaan libaaxa mushabbahu bihi waxaan uga dhigayna wejhu shabahu asal u leeyahay oo geesinimadu asal u leeyahay sidaasi ka beddelan haddii aan sheegno waxaa tidhi zaydun kalqamari fi diyaa'i zayd day wuxuu la mid yahay xagga iftiinka hee iftiinka dayaxa ku asalsan taa waa caddahay mar hadduu iftiinka dayaxa asal ku yahay wejhu shabaha waxaa ku badan dayaxa dayaxa mushabbahu bihi noqonaya mushabbah iyo mushabbahu bihiga sida loo kala saaro waa sida mar haddii ay sida tahay wejhu shabaha kan asalka ku ah waa in mushabbahu bihi laga dhigaa kan kalena mushabbah laga dhigaa haddii arrinkaa aad garab marto oo mushabbahu bihiga wejhu shabaha kii asalka ku lahaa ayaad mushabbah ka dhigatay kii wejhu shabaha faraca ku ahaana mushabbahu bihi baad ka dhigtay tashbiih maqluub buu noqonaya waa tashbiih aad dabadgedisay alqamaru ka zaydin fi diyaa'i baad tiri alqamaru dayaxa ka zaydin zayd buu la mid yahay fi dayaa xagga iftiinkuu kala mid yahay he iftiinka dayaxaaba asal kula ku ahaan lahaa iddicaad samaysa waxaad sheegani iftiinka zaydin waa asal ku leeyahay ayaad iddicooni ood sheegani tashbiih maqluub baa la yidhaahdaa tashbiiha maqluubka nugta haddii uu gudanayo waa maqbuul hadduu faa'iide meesha keenayuu maqbuul yahay haddii kale marduud buu noqonayaa hadduu faa'iide meesha keenaya wuxuu noqonayaa maqbuul waqallabuu linugtati wa anshaduu wamahmahi muqbaratin arjaawuhu kaana lowna ardihi samaawu ceriyo dhuluu isku shabbahay wuxuuna isaga shabbahayaa boodhka iyo siigada hee siigada waxa u asal ee dhul waxaa la doonayaa cerka inuu mushabbah ka dhigo dhulkana mushabbahu bihi ka dhigo oo uu yidhaahdo assamaa'u kalardi samadu dhulku u ekaaday filgubaar xagga boorku uga ekaaday sidaa inuu yidhaahday ahayd wuu isdabamariyo wuxuu yidhi alardu ka samaay ardadu samaday la mid tahay filgubaar xagga boorkay kala mid tahay hee boorka ardadaa buu asal ahayd wuxuu ka dhigayaa boorka siduu u farabatay kor u aaday farabadnideeda darteeda wax korba uu ka yimid oo asal ahaanba samada u leeyahay tashbiihaasa maqluub la yidhaahdaa haddaba musanifka wuxuu yidhi in la yidhaahdo ee annuuru kalcilmi nuurka cilmiguu la mid yahay tashbiih maqluubuu noqonaya sidee maqluub u noqonaya wax ku aragga wajushabaha waa in wax lagu arkayo nuurka wax iftiinkani wax baa lagu arkaa cilmigana wax baa lagu arkaa labadooda kee u asalsan xaqiiq ahaan waxa u asalsan cilmiga cilmiga iyo iftiinka wax ku aragga ama wax ku ogaanshaha waxaa u asalsan cilmiga